habeen wanaagsan idilkiinba meel walbaad naga dhagaysanaysaan halkan waa radiyooga dalsan kusoo dhowaada warka habeen qodobadana waxaa ka mid ah agaasimaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisah oo maanta gaaray degmada doolow ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ciidanka amniga oo gacanta ku soo dhigay rag hubaysan oo dil ka geystay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah oo kulan ka yeeshay xiroosaadka golaha shacabka madaxweynaha koonfur galbeed oo cafis u fidiyey maxaabiis fara badan oo ku xirnaa xabsiyo kala duwan kuna yaalay deegaanada maamulkaas madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo xilka qaadis ku sameeyey wasiirkii wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi maamulka gobolka banaadir oo maanta kulan gaar ah ka yeeshay sugidda ammaanka magaalada muqdisho khilaaf xooggan oo ka dhex bilowday madaxweynaha puntland iyo ururadii siyaasadda puntland xilli loo diyaargaroobayo doorashada maamulka koobkii adduunka ee waddanka qatar lagu soo gebagabeeyey oo sabab u noqday in boqolaal qof ay soo islaamaan akhbaaraadka warka dibadda warka habeenaad ku dhex dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah toogasho dad lagu dilay oo ka dhacday magaalada toronto ee dalka kanada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
isku soo noqod wanaagsan waa habeennimo isniin baxayso talaadana soo gelayso taariikhdana ku aasteysan tahay sagaal iyo tobanka bisha labiyo tobanaad sanadka dabayaaqada si ah ee labada kun labaatan iyo labada qodobadii ugu door korona ayaad dhagaysateen anigoo faadumo ayaa idiin aqrinaya cabdiwahab baafar sameynaya washington ayaa soo saaray u diyaargarooba mar kale dhageysiga warka habeennimo ee radiyooga dalsan agaasimaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ayaa maanta gaaray degmada doolow ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya warsoo saaraha habeen xuseen washington ayaa ka waramaya agaasimaha hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranka mahad maxamed salaadig wafdi hogaaminayo ayaa duurnimadii maanta gaaray degmada doolow ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya mahad maxamed salaadig wafdiga hurkacaya oo saraakiil ah ay kamid ahaayeen ayaa waxaa doorow kusoo dhaweeyey qaar kamid ah mas-uuliyiinta gobolka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha nisa ayaa lagu wadaa inuu kormaq la qaato qaar kamid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka xili maalmihii dambe xaalad siyaasadeed ee ay ka taagneed gobolka gado gobolka gado ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa in ay ka bilowdaan sida wararka la hela ay sheegayaan dagaalo ka dhanah dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo jimcihii lasoo dhaafay gobolkaas ay gaareen gaar ahaan degmada luuq wasiirkii hore wasaaradda amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur jalan iyo senator cabdulaahi fartaag oo kamid ah mudanayaasha golaha shacabka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya sagaalkii bishan ay ahayd markii taliyii nabadsugidda ee gobolka banaadir waa gobolka gado ee bakaal kooke uu ku geeriyooday qarax ka dhacay degmada luuq kadib markii gaarigiisa qarax loogu xiray safarka agaasimaha nisa maha salaada ee uu ku tegay maanta degmada doolow ee gobolka gado ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo uu xugeystay khilaaf ka taagan gobolkaas kaas u dhexeeya maamulka gobolka iyo sidoo kale dowlad goboleedka jubbaland ee uu hogaamiyo madaxweynaha maamulka axmed maxamed islaam axmed madoobe
mahadsanid xuseen washington markana ciidanka amniga ayaa gacanta kusoo dhigay rag hubaysan dilna ka geystay qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee muqdisho
saacada ka hor degmada dharkeeley gaar ahaan waaxda koowaad ee dhamyaasiin cartan sida la sheegay kooxo ku hubaysan biskoolada waxay halkaasi ku dileen shaqsi magaciisa lagu sheegay axmed faarax kaariye kana shaqaynaya notaayo ku taalay goobta wararka qaar aan helnay ayaa tilmaamaya in durbadiiba ay meesha ka baxsadeen kooxihii dilka geystay balse waxaa gaaray halkaasi uu dilka ka dhacay hay-adaha ammaanka gaar ahaan taliska booliiska saldhigga galbeed ee dharkeenley iyadoona ciidamada ammaanka ay xireen islamarkiiba halkii uu dilka ka dhacay hase yeeshee taliyaha saldhigga galbeed jimcaale oo mar arrintaasi aan wax ka weydiiyey waxa uu sheegay inay gacanta ku hayaan shaqhsiyaad ay ku tuhunsan yihiin falkaasi dilka ah inay geysteen ha ahaatee baaritaana ayaan ku samaynaynaa ayuu yidhi walaahi dad waa jiraan amnidarada dhacaysaa laakiin annagu inta badan dagaalaan kula jirnaa dhab ahaantii dagaalaan kula jirnaa aduguna ad ogtihiin annaguna mar walba waa soo bandhignaa waxa dhacayana dee ilaahay qadartiisina waa ku dhacaan dadaalna waa lasfaray marka waa dhacayaan daqiiqado kahor in wax dhaceen oo haddaba nin odayaha waladii nabadiidkaaba ay dileen iyagana waxaan haynaa nin anugu oyi ka mid yaha aan nagula sheegay laakiin weli aan xaqiijinayno oo ka mid ah raggii falka fuliyeen saan rajaynayno inuu ka mid yaha aan rajaynayno dhinaca kale taliska saldhigga booliiska qaybta galbeed kooxo lagu sheegay burcadnimo misna habeenkii iyo maalintii dadka dhaca bulshadana dhibaato xoogan ay ku qabtay ayaa lagu soo bandhigay gudaha saldhigga iyo hubkii ay siteen sidoo kalena mootooyinka ay wax ku dhacayeen oo mootabajaajta ay u badneed isla meesha ayaa lagu soo bandhigay taliska saldhigga ayaa warbaahinta u caddeeyey kooxahani meelo kala duwan in laga soo qabtay weliba falxatooyaha iyaga oo ku jira dhowaana ay maxkamad horgeyn doonaan sida ay sheegeen maalmo ka horna ay kuba kala geeyeen maamulka degmada dharkeenley ayaa madashaasi ku sugnaa iyo ku-xigeenadiisa mar kale taliyaha saldhigga ayaa sharxaya qaabka ay dadkani kusoo qabteen halkaas waa muddo badanaan ku howlanayn in badanoo ka midana horaan u geyno hadda gaadiidkaasi meesha yaaliya ka mid yihiin oo hore loo geeyey hadda kuwa hadda gacanta lagu hayana habeen saddexaadaan ku soo guulaysanay magaalada muqdisho ka bannaanka meel la yidhahdo iga dabageeya aan ka soo qabannay inteeda badan waxay ahay nimanka saacad kasta iyo habeen kasta tooriya dadka la dhaca oo maalin dadka moobeelada ka dhaca oo aan cidna u aabayelaynin oo haddii aabadu arkaan dowladda arkaanba marka ugu horreysa waa ku bilaabaya tooriyada ku bilaabaya si ay ugu naftooda iyo maalkooda u halis geliyaan marka waa soo aragteen indiina ku aragteen insha allahu tacaala ilaa saacadda hadda taaganahana kuwa kale ku daba joogna hadda gaariga hadda qaar ku maqan yahay ayaga ka mid ah oo aan xogtooda meel ku helnay ilaa idinkiisa insha allah waa isku dayaynaa waxaan rajaynaynaa inaan erabtiri doono insha allah dee saldhigu moogtahay waa qabte maxkamad loo lageeyaa moogtaa maana saldhigu suusan ma haysan kari saacad kastaba waxaan soo qabanno waxaa la horgeeya maxkamad inkastoo inta badan dadku iyo ka daba tagaan oo meelo badan u maraan ay heshiisya wax ku soo daayaan oo qaarkood hadda aad arkaysan meesha ku xiran waxaa ku jiran dad aynan ku ogeyn gaar jire ayagoo bannaanka dan ku dhacaan kusoo qaban marka cilada noocaas waa iska jiraan laakiin anagu waa geynaa maxkamadaan geynaa sidii ay ummadda looga qabto gudoomiyaha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir yuusuf xundubey oo dhankiisa hadlay digniin adag ayuu u diray shakhsiyaad uu ku sheegay inay abuuraan falal amni darro iyo kooxaha burcadda ee dhaca geysata habeenkii iyo maalinkiiba nimanka tuugada ah ee lahaayo waxay iskugu jiraan kuwa ka gacansiinayay dhinaca mootooyinka iyo caddeemihii lagu hayo waa ujeediin shacabka mootooyinka lahaay waxaan udigaynaa inay ka fiirsadaan dadka mootooyinka u dhiibanayaan caqabadda ugu badan waxay ka imaanee markii lasoo qabto wado wax dhacaaya ee ku dhahaayo waa laysoo kirista xoog waa laygu watay ma ka yeeli doono mootabajaaj wax lagu dhacaayo oo aan ku soo qabannay fal caddeeman lah hadda ciidamadan sii lahayn anaga nimankaa ujeediin waxay dhibaata ku haayeen degmadan muddo waxay caadaysteen inay moobeelada dhacaan dadka baangadaha ay ku dilaan ay dhibaateeyaan muddaan daba joognay qaybo ka mid a xabsi dhexaan la geeyey ayagana hadda waa haynaa ayadii caddeemahoodii waxaan ka codsan lahayn maxkamada sharafta ku leh shaqadoodu ay tahay inay dadkan wax ka qabtaan aysan nagu soo laabanin haddii ay nagu soo laabtaan dibay u bilaabanay haddana waxaan codsan lahayn dadkan macalcaddeemahooda maqaatiyaashooda waxaan geynaynaa maxkamadaha ugu awoodda leh ou taliyaha geynaa inaysan nagu soo noqonin waxaa jiro kuwo kaloo caadaystayaal ah oo maqan oo ku dhuumaalaysanaayo magaalada daafaheeda oo naqaano oon dhehayna hebel iyo hebel iyo hebel ayagana waxaan leenahay ayagana waxaan leenahay waa ku daba jirnaa kama jiifan waa daba joognaa keligooda ma ahan caqabadaha ugu badan ee amni darrada ah ee jiro waxaa ka mid ah niman qowlaysato ah dhismooyinka joojiyo oo aan daba joogno oo la yaqaano hebel iyo hebel iyo hebel aan leenna oo waarankooda aan haysanno niman caadaystayaal ah ummadda hor istaagay oo ayagana baxsad ah oo waarankooda aan haysanno taliyihii saldhigga iyo hay-adaha amniga ku shaqada degmada dharkiinle taliyaha habeen iyo maalin waa socdaa waa nala rondee waa la soconnaa annaga nafteena kama harno aaday u mahadsan yihiin allaha sharfaan leenahay shacabka degmada dharkiinley aaday u mahadsan yihiin siday ula shaqaynayaan ciidamada iyo maamulkaba faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
sida qodobkan soo socda uu ku faahfaahin doono waryahayaga mahad nuure axmed xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ayaa kulanka yeeshay xoroosaadka golaha
kulanka caadiga xildhibaanada golaha shacabka oo ay soo xaadireen boqol afartan iyo kow mudane waxaa shirgudoominaysay gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka sacdiye yaasiin waxayna xildhibaanada ee akhriyeen xerhaasoodka golaha shacabka oo muhiimad u ah in la meel mariyo qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa warbaahinta la hadlay maadaama qodobkii iyada wax laga taabanayo oo qodobka wax laga bedela loogeey dhinaca loogeeyey fakrada shanaad xarafka f xubin cabiraysa fikirkeeda waa markii golaha lagu jira way oo dooddu ay socoto xubin cabiraysa fikirkeeda laguma samayn karo gunuuno qaylo sacbin fuuri iyo wixii kale oo dhaqan xumo ah sidoo kaleeto golaha waxaa ka reeban sacab qaylo fuuri iyo wixii lamid iyo wixii la mid ah gebi ahaanba waxaa kaleeto oo wax laga bedelay fakrada l fakrada l waxaa reeban waxaa reeban in laga baxo fadhiga marka guddoomiyuhu hadlayo ama ay socoto codbixin xildhibaanka ay ku caddaato arrintaas wuxuu mutaysanayaa ganaaxa ku cad ganaaxa ku cad qodobka labaatan iyo saddexaad fakrada shan iyo tobnaad iyo lix iyo tobnaad qodobka soddon iyo koowaad noocyada codaynta noocyada codaynta qodobka soddon iyo koowaad fakrada shanaad marka laga reebo codbixin ku cad dastuurka ku-meelgaarka ah xeer hoosaadka codayn golaha waa gacantaag haddaan xildhibaan codsan in codbixinta laga dhigo qarsoodi ama magacu yeeris golahuna uusan ogolaanin
waa tahay weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen ee radio dalsan qodobo dhowr ayaa inoo soo socda balse markan maamulka gobolka banaadir ayaa maanta kulan gaar ah waxa ay ka yeesheen xaaladaha ammaan ee magaalada caasimadda ee muqdisho
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa degmada horwadaag kaga qayb galay kulanka wadatashiga qorshowleedka sanadka ee degmooyinka qaybta weliyo cadde ee gobolka banaadir oo horey asiga ugu dhawaaqay waxaana madashan ku sugnaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir yabo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin taliyaha nabadsugidda gobolka banaadir muxudiin warbac saraakiisha qaybta weliyo cadde iyo sidoo kale saraakiisha nabadsugidda qaybta guddoomiyayaasha degmooyinka qaarkood iyo marti sharaf kale diiradda waxaa lagu saarayay kulankan xoojinta ammaanka caasimadda muqdisho iyo sidoo saraakiisha laamaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir ay usii xoojin lahaayeen ka shaqaynta iyo kahortaga falalka la diiga ku hamaanka dalka mid saacado badan kulankan qaatay ayuu ahaa islamarkaana waxyaabo badan oo amniga ku saabsan looga hadlayey iyadoona ugu horeyn warbaahinta ula hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir yabo waxaana uu sheegay in saraakiisha qaybta dhinaca booliiska gobolka banaadir iyo nabadsugidda iyo maamulka gobolka banaadir ay dhowaan iska kaashan doonaan howlgallo xoogan oo markaasi looga hortegaya ayay yidhaahdeen amdirada mararka qaar ka dhalan karta magaalada caasimadda ee muqdisho waxaan halkaan isugu nimid oo hadafkeennu uu yahay dadka magaalada muqdisho degan gaar ahaan hadda degmooyinka aa wakiilka ka tihiin oo intaan meesha fadhida oo amni iyo maamul intaba isugu jira ay wakiilka ka yihiin in dadkaas loo adeego degmooyinkaas degan oo baahiyadooda laga jawaabo maxaa yeelay mas-uuliyaddoodii intaan ayaa ilaahay u dhiibay mas-uuliyaddu maalinba qof ay la joogtaa marka maanta mas-uuliyadda intaan ahayd mas-uuliyaddaas ilaahayna waa nagula xisaabtami doonaa madaxdii noo dhiibitana waa nagula xisaabtami doontaa gaashaanla sare mahdi cumar muumin taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa dhankiisa halkaasi ka hadlay isagoona sheegay inay ku guda jiraan siday ula dagaalami lahaayeen waxyaabaha maanka dooriya ciyaalweerada iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo intooda badan uu ku tilmaamay in ammaandarada caasimada muqdisho ay qayb weyn ka qaadan karaan maamulka gobolka heer gobol iyo heer degmo taasaa waxay keentay in si wada jira la iskaga kaashado sidii loola diri lahaa cadowga ummadda soomaaliyeed ee gebalkiisu sii dhacayo waxaa la rabaa inaan si wada jira ula dagaalanno waxaa kaloo iyadana muhiima oo lagama maarmaana inaan ka shaqayno oan iska kaashanno ciyaal weerada oo ah cunfi cusub oo soo baxay oo dhibaato ku ah bulshada gobolka banaadir sidaa la socotaan gudoomiyaha gobolka iyo hay-adaheenna amniga waxaa wadnaa qorsho ah guud oo ayla kaashanayn hay-adaha garsoorka oolan rabna inaan ku xakamayno ciyaal weerada yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho ayaa ugu dambeyn madasha soo xiray isagoona sheegay in muhiim ay tahay in maamulka iyo sidoo kale shacabkaba ay wada shaqeeyaan si loo xoojiyo ayuu yiri wada shaqaynta hadda ka dhexaysa maamulka iyo saraakiisha kale marka haddii uu degmo hebel maanta ka jiro oo aan halkan ku sugno makulataa degmadaas inuu ka ekaanayo waa maya degmadaadana waa imaanayaa waxaan rabnaa marka si isku mid ah inuu wada hortago kan degmada kaaraan joogo iyo midka yaaqshiid joogo iyo midka dharkayley joogo iyo midka holwadaag joogo iyo midka xamarjajeeb joogo iyo midka waaberi joogo isku si in looga hortagaa la rabaa taas ayadana waxay tahay howlna hortaalla waa dadku waa isweydiinayaan magaaladan muqdisho maamul male miyaa aawo hay-adiha amniga aawo maamulka gobolka banaadir aawo degmooyinkii aawo waaxyihii aawo laamiyaa la isweydiinayaa marka inaan intaan magac iska qaadanno aan meelaha ku faahno caqli miya maya waxaan kaloon suuragal ahayn cid kasta meeshay joogto inay dowlad ka naqato suuragal maaha qof kasta meeshuu joogo inuu dowlad ka naqdo wax waraba uu ka sameeyo suuragal maaha jagboyntiga kan joogo jagboyntigaas uu joogo wax waraba ka samaynaya maanta wuxuu dhigaa bir biri wuxuu dhigaa fuusto maalinta kale wuxuu dhigaa taayar maalin wuxuu dhigayaa bac maalin wuxuu dhigayaa darin maalinta kale muxuu dhigayaa warwaxuu jiraa system iyo nidaam uu jiraa jagboyntiga aan wax la dhigaa laysla ogyahay haddii kale ma ahan qofku wax waraba inuu iska dhiga maaha faaduma cabduqaadir aaday tvga dalsan muqdisho
markana koobkii adduunka ee wadanka qatar lagu soo gabagabeeyey ayaa sabab u noqday in boqolaal qof ay soo islaamaan warbixinta warkan xasan lake ayaa soo koobaya
xiiso iyo xamaasad gaara ayuu lahaa koobkii adduunka ee xalay ay la hoodeen jamaahiirta argentiin waxa uu ahaa koob sare u qaadaya xoojinta diinta islaamka koob fursad u siinayay dadka aan islaamka ahayn inay qaataan diinta waxaa hirgalay go-aankii dowladda qatar oo xakameynayay wax waliba oo diinta islaamka ka hor imanayay sida dadka isku jinsiga ama calaamadda qoomuluudka astaanta dumarka cowrada laabtooda muujinayay ama feedayay oo la musaafuriyey diyaarinta xarunta martida ee wadanka qatar oo diyaarisay koox ka koobnayd laba kun oo qof oo dadka ugu yeerayay diinta islaamka kuwaasi oo ay ku jireen culamaa u diin caan ah oo uu ka mid ahaa dor zakir nakriyer inta badan qolalka huteelada wadankaasi lagu diyaariyey waxaa ku jiray hab ama sistem kaasi oo soo bandhigayay barashada diinta islaamka axaadiidta iyo qeexitaanka kale ee iimaanka sida uu sheegay daaciga dor faysal al haashimi in ka badan lix boqol oo qof ayaa ku islaantay dalka qatar bilowgii koobka adduunka dadkan soo islaamay ayaa gebi ahaanba ahaa taageerayaasha kubadda cagta kuwaasi oo ka kala yimid daafaha caalamka alla agtiisa ayay ka qornayd inay islaamaan qorshahooduse wuxuu ahaa in ay taageernimada kubadda cagta ay u soo gaaraan wadanka qatar wadanka qatar ayaa martigeliyey ciyaaraha adduunka ee laba kun labaiyo labaatan waxaana ka barbar socday muujinta iyo faafinta shacaa'irta islaamka taasi oo si weyn loogu ammaanay dowladda wadanka qatar qatar waxay iska diiday khamriga viva iyo dowladda wadankaasi ayaa ku dhawaaqay maalin ka hor inta laabadaasi la joojiyey meel waliba waxaa lagu dhejiyey boorar waaweyn oo lagu xardhay aayado qur-aanka kariimka ah iyo axaadiid ka tarjumaya wanaagga iyo qiimaha ay leedahay diinteena islaamka taariikhda koobka adduunka ayaa markii ugu horreysay waxa uu ahaa mid lagu furay aayadaha qur-aanka kariimka tan iyo qabashadiisa koobka adduunka waxaa la hakiyey dhammaan xafladaha markii la eedaamay salaada cishaa iyadoo dib loo bilaabay gudashada salaada kadib dunida qaar ee diinta islaamka fikrado qaldan ka aaminsanaa ayuu koobkani sababay in fikradahooda uu bedelo madaxda dunida ka socota ayaa khasab ku noqotay in quluubtooda iyo dhagmaqalkooduba ay ku dhacaan codka macaan ee furitaanka aayadaha qur-aanka kariimka qoolkii alleh oo lagu daarogay koobka kubadda cagta dunida ciyaartii ugu horreysay ee waxyaabihii xiisaha lahaa ee laga qoray lagana diiwaangeliyey koobkii adduunka ee kusoo gabagabowma qatar waxaa ka mid ahaa ciyaaryahanka leonel meysy oo ka mid ah xidigaha wadanka argentiin ee u horseeda inay koobkaasi ay la huleelaan ayaa marka uu koobka uu dhunkaday ama uu qaadayay waxaa loo xiray dharka dadka boqortooyada muslimiinta markaasi ay xirtaan taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha dareenka gaarka u lahaa ciyaarta fahamka iyo nasteexada ay leedahay diinta islaamka ayaa wax badan waxa ay noqotay mid faham wanaagsan laga qaato koobka adduunka ee waddanka qatar hoteella guurguuraya ayaa ka mid ahaa waxyaabaha cajiibka ah ee laga bartay koobkani ka dhacay waddanka qatar duni kale oo dunida islaamka ayaynu u rajaynaynaa koobabka soo socday dunida in ay martigeliyaan xasan salaad xasanlake raadiyaha iyo telefishinka dalsan muqdisho
guud ahaan warka habeen waa naga inta anigoo faaduma idinla socodsiinaya cabdiwaaba farsameynaya warka lamid aataa dib ugu kulmi doono habeen wanaagsan
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la xil yaabaha tala la xil